فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo toddobaad weliba haadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa labaatanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa alxijaas iyo annajdi halkeese ku eg tahay xuduudda xarameynka waxaad dhegaysan doontaan xalqada labaad ee taxanaha fasiiru sidee loo qoraa taqriir ama warbixin wanaagsan maxayse yihiin tallaabooyinka la qaadaya markii taqriir la qorayo warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybta saddexaad taxanaha gargaarka deg dega ah ee uu soo gudbinayo mid ka mid a dhakhaatiirta qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal قال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa alxijaas iyo annajdi halkeese ayay ku eg tahay xuduudda xarameynka waxaad kaga bogan doontaan xalqada labaad ee taxanaha aan ugu magac darnay fasiiru mahad cubayd ayaana soo jeedinaya الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير mid ka mid ah buqcadaha ugu muhiimsan ee jasiiratul carab waa dhulka xarameynka oo ay ku yaallaan labada masjid ee ugu fadliga badan islaamka oo ah masjidka kacbada ee magaalada makah iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasallam ee magaalada almadiinatulmunawara marka dib loo eego taariikhda dhulkan wuxuu ku caan yahay magaca jasiirad u ekaha carbeed waxaana uu dhacaa koonfur galbeed qaaradda aasiya oo ah halka ay ku kulmaan aasiya iyo afrika mana ahan jasiirad u eka carbeed oo keliya ee waa jasiiratul islaam عذرا إليك جزيرة الإسلام من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا marka si gaar ah looga hadlayo bilaadulxaramayn ama mustalaxa mucaasirka ah ee sacuudiga waxa uu ka kooban yahay mandiqada kale ah najdi iyo xijaas labada magac ayaana ah mid ay carabtii hore ugu yeeri jirtay dhulkan alxijaas waa mandiqad taariikheed muhiim ah oo ka mid ah mandiqadaha jasiiratul carab waxaana la isku yidhaahdaa gobollada kale ah yemen tihaama alyamaama iyo alxijaas wuxuu dhacaa si gaar ah waqooyi galbeed iyo galbeedka jasiiratul carab waqooyi iyo galbeedna waxaa ka xiga dhul buuraley ah inta badan taariikhyahanada muslimiinta ayaa xuduudda mandiqadda xijaas ku tilmaama inay ka soo bilaabanayso xuduudda shaam ilaa waadiga alleyth ee biyaha ku dara badda بلغي أرض الحجاز مهبط الوعد magaalooyinka ugu caansan ee ka mid ah alxijaas waa makah almadiinah tabuuk addaa'if albaaxa bilaadulcasiir tihaama iyo bilaadu biisha maadaama ay ku yaallaan labada masjid ee xurmada leh dhulka xijaas waxay ka dhigan tahay in istilaaxa ah bilaadulxaramayn uu dhulkan ku dhacayo amaa waxa keenay in loogu yeero alxijaas ama magaca nin loogu bixiyey waxay taariikhyahanadu sheegaan arrimo kala duwan oo dhammaantood aan isdiidayn waxaana ka mid ah in dhulka xijaas uu kala teedo tihaama iyo najdi ama in isaguba yahay dhul ay ku gadaaman yihiin buuro dhaadheer sidaasii darteedna loogu bixiyey alxijaas laga soo bilaabo casrigii dowladdii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasallam iyo dowladihii islaamka ee ka dambeeyey wuxuu dhulkani ahaa dhul ay ka taliyaan muslimiinta khulafadii raashidiinta umowiyiinta cabbaasiyiinta ayuubiyiinta mamaaligta iyo dowlado kale ayaana dhulkan ka soo taliyey ayadoo fatro ka mid ahna ay haysteen kooxda cubaydiyiinta ee shiicada ah marka laga hadlayo nolosha qadiimiga ah ee dhulkan iyo dadka ku noolaa waxay si la mid ah deegaanada guud ee jasiiratul carab ay dadka ku nool xijaas isugu jireen dad reer baadiye ah oo xoolo dhaqato ah ama dad deggan magaalooyinka iyo deegaanada inta badan qabaa'ilka carbeed ee caanka ah ayaa ku noolaa dhulka xijaaz waxaana ka mid ah qabaa'ilka degi jiray welina ku nool reer cadnaan reer qaxdaan iyo reer qudaaca makah oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan dhulkan waxaa degi jiray reer quraysheed oo ku abtirsada cadnaan oo uu awowo u yahay nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam halkaa daa'ifna ay degi jireen reer bani thaqiif madiinana waxaa ku noolaa aws iyo khasraj oo ah walaalo wada dhashay asal ahaanna galaa reer asadi oo yemaniyiin ah نحو الحجاز مشمرا حييت في ممشاك هذا وفسرا فإلى بني سعد تيمم marka laga yimaado ahmiyadda diineed ee mandiqadda alxijaaz wuxuu dhulkani leeyahay ahmiyad dhaqaale taasoo u soo jiiday indhaha imbaraadoriyaadkii soo maray dunida waxayna gariiga iyo roomaanku markii ay la wareegeen masar iyo shaam isku dayeen inay qabsadaan alxijaaz kadibna uga sii gudbaan yeman laakiin kumay guulaysan iskudaygan markii ay ku fashilmeen ayayna soo howlgeliyeen nasaarada xabashida ee ku nool koonfurta xijaaz waxaana ay soo dagaalgeliyeen abraha alxabashi kaasoo la wareegay xijaaz isagoo ka hor isku dayey inuu sameeyo wax uu u ekaysiiyey kacbada oo uu qabaa'ilkii carabta ahaa ku amray inay sannad weliba isugu yimaadaan
كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلى وخيره قد حلى وخيره قد حلى ضاء عام الفيل بمولد الخليل والشهر في waxyaabaha ay la gaarka tahay ee aanay jirin cid la wadaagtaa oo ay leedahay xijaaz waa iyadoo wixii ka dambeeyey aas-aaskii dowladda islaamka laga barakiciyey dhulkan dhammaan gaaladii ku noolayd yahuuddii degganayd ayaana qayb ka mid ah waxaa barakiciyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam halka intii kale ee soo hartayna uu qixiyey khaliifkii raashidka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu طاننا وفاض النوال وطاب المقر وجملت أرضا سكنت بها ولولا الإله لمات الأثر كسوت الوجود حياة dhulka naddi isagu waa dhul muhiim ah oo qayb ka ah deegaanada uu ka taliyo maamulka aala sacuud waxaana ereyga naddi loola jeedaa dhulka taagga ah dhulkan ayaana dhaca bartamaha jasiiratalcarab waa mandiqadda ugu dadka badan marka laga hadlayo dhulka haatan la yidhaahdo sacuudiga waxaana ku nool saddex meelood dadka dega waxaa loogu yeero boqortooyada sacuudi carabiya waxaa dhulka naddi qayb ka ah gobollo waaweyn oo uu ka mid yahay ariyaad oo ah caasimadda maamulka ala sacuud gobolka alqasiim oo xaruntiisu tahay magaalada burayda iyo gobolka xaa'il oo isaguna ka mid ah gobollada ugu ballaaran ee dhulka naddi halkan ayay ahayd dhulkii ay ka askumantay dacwadii towxiidka ee ay wadeen sheekh moxamed cabdulwahaab iyo carruurtiisa dhammaantood allaha u naxariistee magaalada adirciyah oo xarun u ahayd ayaana ka mid ah magaalooyinka dhulka naddi wuxuu leeyahay dhulka naddi sooyaal fog marka laga hadlayo taariikhda islaamka qabaa'ilka halkan ku noolaa ayaana iyagoo wufuud ah waxay soo gaareen xijaaz gaar ahaan magaalada almadiinah halkaasoo ay ku qaateen diinta islaamka kana mid noqdeen rijaashii garbaha u ahayd islaamka ee towxiid ka gaarsiiyey daafaha dunida
جزيرة العرب الكرام وإنما بك يرتقي في الكون طبع كرامي عذرا إليك من الذين تطاولوا markaan u soo galno taariikhda dhow ee dhulka xijaaz iyo naddi ee hadda la isku yidhaahdo sacuudiga waxaa dhulkani ka talin jiray boqortooyooyin kala duwan ahmiyadda uu leeyahay darteedna cid weliba oo hami maamul iyo hannaan dowladeed leh ayaa ku rajo weyneed inay qabsato xilligii ay gabaabsigaasi ahayd dowladdii cuhmaaniyiinta waxaa dhulka naddi iyo xijaaz soo weeraray ciidamo hubaysan oo dagaal kula jiray imaaraad ka madax bannaan cuhmaaniyiinta oo halkan ka aas-aasmay ibraahim baasha ayaa ka galay naddi dagaallo culus oo uu doonayey inuu jilbaha dhulka ugu dhufto cabdulaahi bnu sacuud iyo boqortooyadiisa ugu dambayntiina wuxuu go'doomiyey magaalada adirciyah oo ahayd caasimaddii dowladdii koowaad ee sacuudiga mar kale turki bnu cabdilaahi bnu moxamed ayaa aas-aasay dowladdii labaad ee sacuudiga taasoo xarunteedu noqotay magaalada ariyaad dowladda sacuudiga ayaana xoogaysatay markii uu taladeeda la wareegay cabdilcasiis aala sacuud xilligaas ayaana ahaa marxaladdii saddexaad ee aas-aaska dowladda sacuudiga
من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا إليك من الذين تلبرلوا وتعلمنوا وتلبسوا بظلام عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيرة
kun sagaal boqol labaatan iyo kowdii ayaa isaga oo taageero ka helaya dowladda ingiriiska wuxuu cabdilcasiis aala sacuud ku guulaystay inuu si buuxda u mideeyo najdi iyo xijaaz halkaasna ka aas-aaso nidaamka boqortooyo ee ilaa iyo hadda ka jiro magacii xijaaz iyo najdi ayaana waxaa beddelay magaca boqortooyada carbeed ee sacuudiga isku darka najdi iyo xijaaz oo ah dhulka ay ka jirto boqortooyada sacuudiga wuxuu ku fadhiyaa masaafo dhan laba milyan oo kilomitiro iskuweer ah taasoo ka dhigan in toddobaatan boqolkiiba dhulka jasiiratulcarab uu ka taliyo maamulka aala sacuud متى الإلحاد في الأقلام شربوا به الداء العضال وأفرغوا جرثومة الإلحاد في الأقلام عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيرا dhulkan waxa uu xuduudbeenaad la wadaagaa dhowr waddan oo carbeed waxaana ka mid ah urdun ciraaq kuweyt qatar imaaraadka carabta iyo yemen marka laga hadlayo saxaraha qaybta ka ah dhulka uu ka taliyo aala sacuud waa saddex waxayna kala yihiin lama degaanka rubculkhaali saxaraha addahnaa iyo saxaraha annufuudulkabiir haddii aynu ka hadalno gobollada hadda loo kala qaybiyo najdi iyo xijaaz waxay kala yihiin saddex iyo toban mandiqadood oo kale ah alriyaad alqasiim makkah almadiinatu almunawara xaa'il aljawf tabuuk casiir jaazaan najraan albaaxa mandiqadda bari iyo mandiqadda xuduudda waqooyi ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد ولا دنيا بزخرفها فتنتا
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad taxanaha gargaarka deg dega ah ee uu soo gudbinayo doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta
زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan qaadanaynaa darsigeedii saddexaad ee buugga gargaarka degdega ah ama fast aid waxaan qaadan doonaa insha allahu tacaala blocking airways ama mergashada waxaa la yidhaahdo darsigeen aan ku qaadanayna qeexid markaan qeexna qofka marka uu mergado ama mataqaanaa ay dhuunta wax u istaagaan sababtu wax kastaba ha keentee waxaa ku xirma yacni asma ama ku istaaga neefta waxay keentaba mergashadaas waxay noqonaysaa in airwayskii ama hawamareenkii ay istaagaan wixii qofku cunay ay neefta ku xiranto waxaana sababa ama suurtagal ah inuu qofka neef la-aan u dhinto sidaas daraaddeed waxay ka mid tahay xaaladaha oo gargaarka degdeg ah u baahan oo aada iyo aadka u adag insha allahu tacaala gargaarkiisa marka mergashada qofka markuu mataqaanaa uu mergado sideebaa loogu gargaaraya insha allahu tacaala gargaarka mergashada kow labadaada gacmood ayaad isku duubaysaa caloosha ayaad ka saaraysaa si xoog ah ayaad u riixaysaa si ay markaasi hawada usoo tuurto yacni wixii uu ku mergaday ay bannaanka ugu soo dhacaan waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaad kalood ugu gargaari kartaa qofka mergaday inta aad dhabarkiisa istaagto oo aad gacmahaaga caloosha kaga qabato xoogna ugu qabatid sidii adiga oo kala jaraya oo kale intaa kadib hawada aad kor yacni hawada aad kor u eriday waxay soo tuuri kartaa marka shaygii dhunta xiray ayay soo tuuri kartaa gacmahaaga ayaad caloosha kaga qabanaysaa xoogna aad ugu qabanaysaa sidii adigoo kala jaraya oo kale qofka labadaada gacmood dhab markaasi si aad xoog u qabatid hawadii iyo aaryadii gudaha kasoo riixaysay ayaa waxay soo tuuraysaa shaygii dhunta ku xiranaa sidaas daraaddeedna marka waxay kusoo aadaysaa bannaanka marka waa qeyb ka mid ah gargaarka saddex haddii ay ciijo jirtana ka fur waxaan usii galaynaa ebistaxis ama nasal bleeding ama dhiigbax ama sangoror qofba siduu u yaqaano dhiigbaxa ama sangororku wuxuu ka yimaadaa jug gaartay sanka ama qeybta ka koreysa sanka xididada maskaxda ka yimaada jug gaartay ayuu ka yimaadaa mararka qaarna waxaa sababa cudurada qaar sida typhoidka iyo madax xanuunka badan iyo mararka qaar neerfiska oo xanuunsado dadka qaar ayay ka imaataa iyo mararka qaar waxaa dhici karta qofka oo oksijiinka oo ku yaraado ama meel oo kuleel ah ama meel oo mataqaanaa overcrowd ay dadku ku badan yihiin intuu qofka galo inay markaasi uu la kulmo in markaasi uu dareemo oksijiin ku filan uu waayo saas daraaddeed ay dhacdo mararka qaar inuu qofka madax xanuun daran uu qabto saasna uu ku dhaco sangororkaas way dhacdaa gargaarka sangororka marka qofka sangororka qaba sidee baad ugu gargaari kartaa qofka sanka ka dhiigbaxaya waa in la jiifiyaa ama la fadhiisiyaa marka ugu horeysa qof oo sangoror ku dhacay ama ay jug ku dhacday dhiig ka socdaad aragtay marka ugu horeyso waa in mataqaanaa aad qofka fadhiisisaa dhiig baxaya ama la jiifiyaa oo mataqaanaa si aad ugu gargaartid waa kow qodobka labaad sankiisa qabo oo hay ilaa iyo soddon daqiiqo ama inta uu ka istaagayo dhiigga ayaad sanka haynaysaa sidaasna uu ku istaago waa toban ilaa iyo soddon daqiiqo saddex sanka ka geli maro nadiif ah ama gabal faashad ah maro nadiif ah markii la leeyahay maro nadiif ah ama baati nadiif ah ama suuf iyo faashad haddaad weydo shay nadiif ah oo jirmis dilan ayaa la rabaa ninkii heli kara faashad iyo suuf waa sidii la rabay ninkii aan heli karin waxaa laga rabaa maro nadiif ah ama shay nadiif ah oo jirmis ka dilan inuu isticmaalo afar waa inuu qofka sanka ka dhiigbaxaya uu afka ka neefsadaa waxaa la rabaa qofkan haddii uu sangoror ku dhaco inuusan ka neefsan sanka sababtoo ah hadduu sanka ka neefsado hinjirowgii dhici lahaa oo xididadii oo samayn lahaa clotinkii inuu mataqaanaa uu neeftii uu ku keeno saasuu dhiiggii ku socdo saas daraaddeed marka waxaa loo baahanya qofka inuu ka neefsado afka muddo shan ilaa iyo toban daqiiqa ah si uu dhiigga u istaago m b fiiro gaar ah ee dhiigbaxyada sanka way kala duwan yihiin ama way kala duwanaan karaan waayo waxaa jiri kara dhiigbax gudaha ah ama dhiigbax dibadda ah insha allahu tacaala halkan ayaan kusoo koobaynaa darsigeeni saddexaad hada wabilahi towfiiq
طهور عمت رحمة الباري أعدت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهار ولا دنيا بزخرفها فتنتا
barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhegaysanaysaan
نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أظلم نتعلم والعلم سفير ما بين معلم ومعلم العلم مدين waxaa laga yaabaa inaad aaminsan tahay in marka aad dhammayso marxaladda waxbarashada iskuulka inaad ka nasan doonto qorista mawaadiic qurxoon taasi way dhici kartaa balse waxaad gudaha u gelaysaa caalam ka ballaaran waxqorista oo waxaa ku hor yaalla qorista maqaalaadka warbixinnada kuwa shirarka iyo wixii la mid ah ee ku saabsan noocyada kala duwan ee qoraallada balse marka hore waxaa muhiima inaan ogaanno waa maxay taqriir imise nooc ayuu u kala baxaa maxayse yihiin tallaabooyinka la qaadaya markii wax la qorayo warbixinteenna maanta ayaan ku soo gudbin doonnaa inshaa allah taqriirku asal ahaan waa dukumiinti gaaban oo toosan oo had iyo jeer loo qoro ujeeddo gaar ah ama mid xadidan waxa uuna inta badan taqriirku diiradda saaraa falanqaynta xaalad ama mushkilad gaar ah laguna soo gudbiyo dardaaranno si loo qaado go'aanno heer mustaqbal ah waxaana loo yaqaanaa warqadda xaqiiqada sidaasi darteed waa inay noqotaa mid cad oo nidaamsan nuucyada taqaariirta ma jirta jaangooyn caalami ah oo lagu xadiday noocyada taqaariirta balse anwaacda soo socda waa kuwa loogu adeegsiga badan yahay islamarkaana kaa saaciidaysa inaad barato taqaariirta iyo adeegsigooda taqaariir rasmi ah iyo kuwo aan rasmi ahayn taqaariir dhaadheer iyo kuwo gaaggaaban taqaariir warbaahineed iyo kuwo falanqaymo taqaariir tala soo jeedin ah taqaariir guud iyo kuwo jaanibi ah taqaariir arrimaha gudaha ama dibadda ah taqaariir billa ah iyo taqaariir shaqo taqaariirta rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn waa kuwa aadka loo nidaamiyo islamarkaana u baahan in qaab wanaagsan loo diyaariyo waxay kaloo u baahan yihiin tafaasiil dheeraad ah loona qoro siiqacad lagana suuliyo waxyaabaha majhuulka keeni kara sida magacuyaalada amaa taqaariirta aan rasmiga ahayn waa fariimo gaaggaaban oo ku qoran luuqad iska dabiici ah islamarkaana loo adeegsada si maalinla ah taqaariirta dhaadheer iyo kuwa gaaggaaban waxaa laga yaabaa in lagu jahawareero qaabka loo kala sooci karo labada nuuc haddii uu taqriirku hal bog ka kooban yahay shaki la-aan waa mid gaaban labaatan bog hadduu yahayna waa mid dheer laakiin goormo ayuu taqriirku gaabani noqdaa mid dheer way adag tahay in taqaariirta lagu kala saaro dhirirkooda balse waxaad maskaxda ku haysaa in mar weliba uu taqriirku dheeraado ay ka dhigan tahay mar weliba uu xagga rasmi ahaan u bato taqaariirta warbaahineed iyo kuwa falanqaymaha taqaariirta warbaahineed sida kuwa sannadlaha ama dhaqaalaha ku saabsan waxay u baahan yihiin macluumaad muhiim ah oo cad islamarkaana ay soo gudbiyaan qayb ka mid a sharikadaha ama mu'asasaadka una gudbiyaan faracyadooda kale amaa taqaariirta falanqaymaha waxa ay ugu horreyn ujeeddadoodu tahay inay daraaseeyaan dhibaato gaar ah iyo in la isku dayo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatadaas taqaariir tala soo jeedin ah waa nooc ka mid a warbixinada diiradda saaraya xalinta dhibaato gaar ah badi hay-adaha dawliga ah ayaana baahiyahooda marka ay soo gudbiyaan waxa ay adeegsadaan ciwaanka codsiga tala soo jeedinta taasoo sharikadaha kala duwan ay ku soo jeediyaan warbixinadooda iyagoo sharaxaya sida ay u xallin karaan waxna uga qaban karaan dhibaatada taagan taqaariir guud ama kuwo jaanibi ah nuucaani waa midka ay adeegsata hal mu'asaso oo kale waana mid ka imaanaya gudaha mu'asasada kaasoo ay soo gudbinayaan maamulka kuna socda shaqaalaha amaba ay soo jeedinayaan shaqaalaha oo ku socda maamulka taqriirkaasi ayaana lagu magacaabaa mid guud amaa taqriirka ay isweydaarsadaan qayb ka mid a shaqaalaha sharikadda ama qaybo kala duwan oo sharikadda ka mid ah balse isku shaqo ah waxaa lagu magacaabaa taqaariir jaanibi ah taqaariirta arrimaha gudaha ama dibadda taqriirka gudaha waa mid ku dhammaanaya gudaha sharikadda ama mu'asasada balse taqaariirta khaarijiga ama dibadda ah waa kuwa isaga kala gudbaya sharikaad kala duwan oo adduunka ku kala firirsan sida warbixinada sannadlaha ah ama kuwa ku saabsan dhaqaalaha sharikaadka taqaariirta billaha ah waxa ay ku soo baxaan ballamo jadwalaysan oo nidaamsan kuwaas oo ay diridoodu ku dhammaystirmayso inay shaqaaluhu u diraan maamulayaashooda waxayna inta badan u adeegtaa korjoogteynta maamulka waxaana arrinkaani uu gacan ka geysanayaa iyadoo la adeegsanaya aaladda kombiyuutarka in taqaariirta billaha ah ay noqdaan kuwo midaysan taqaariirta shaqada waxa uu ka kooban yahay taqaariir kala duwan oo la isku geeyey taas oo magacu samaynteeda laga qaadanayo yoolka aasaasiga ah ee ka dambeeya tusaale taqaariirta dhaqaalaha kuwa suuqgeynta iyo xisaabaadka haddaba sidee loo qoraa taqriirka ama warbixinta hadda waxa aad isweydiinaysaa maadaama aad soo baratay dhammaan noocyada kala duwan ee taqaariirta sidee loo qoraa taqriir ama warbixin waxaa suuragal ah inaad iminka ka fakaraysa kala duwanaanshaha taqaariirta tusaale kuwa dhaqaalaha ama tala soo jeedinta inkastoo qaababkooda iyo adeegsigooduba kala duwan yihiin haddana habqorista warbixinta iyo tallaabooyinka aasaasiga ah ee diyaarinteeda waa isku mid waxa ayna quseeyaan dhammaan noocyada waxqorista oo ay ka mid yihiin kuwan soo socda go'aaminta masaadirta si loo jaangooyo taqriirka waa inaad akhrisaa horudhaca taqriirka iyo macluumaadka kale ee dheeriga ah ee ku saabsan qaab qoraalkiisa intaasi kadibna waa inaad ka fakartaa hadafka taqriirka adigoo isweydiinaya su'aalahan soo socda muxuu diiradda saarayaa taqriirka maxaan uga baahan nahay warbixinta goormee u baahan karnaa taqriirka iyo macluumaadka ku dhex jira cidda uu ku wajahan yahay iyo jamhuurka lala doonaya inay akhriyaan warbixintaas markii aad su'aalahaasi jawaabo u hesho aadna uruuriso macluumaadka horudhaca u ah warbixintaada waxaad helaysaa qorsho guud oo ku saabsan waxa looga baahan yahay inuu taqriirkaasi shamliyo inaad xadiddo habqoraalkaaga tani waxa ay kaa saacidaysaa qorshaynta macluumaadka iyo sida loo qoro warbixinta ku habboon si ay taasi kuugu suura gashana waa inaad ka jawaabtaa weydiimahan maxay yihiin macluumaadka aad u baahan tahay si aad taqriirka u qorto ma u baahan tahay inaad qoraallo dheeri ah u samayso ka hor inta aadan bilaabin warbixinta maqaalaadka iyo dukumentiyada aad u baahan tahay inaad u baahan tahay la xidhiiridda maktabadaha ama jihooyin mucayan ah si aad u dhammayso taqriirka in taqriirkaagu u baahan yahay la kulanka shakhsiyaad gaar ah inaad ku qasban tahay diiwaangelinta xog gaar ah isla markii aad jawaab u hesho su'aalahan waxa ay ka dhigan tahay inaad jeexday waddadii ay waajibka ahayd inaad qaaddo iyo tallaabooyinkii loo baahnaa si aad taqriir u qorto helidda macluumaadka lagama maarmaanka u ah taqriirkaaga si aad taasi uga midho dhaliso waxa ay kaaga baahan tahay inaad akhriso maraajicda iyo masaadirta kala duwan islamarkaana aad kulamo la yeelato dadka qaar iyo wixii la mid ah tani ayaana ka mid a waxyaabaha loo baahan yahay inaad ku dadaasho taasoo munaasab ku ah warbixinta xadididda qaabdhismeedka guud ee warbixinta tusaale nuuca ay tahay warbixinta mid cilmiyeysan mid shaybaar mid shaqo iyo wixii la mid ah heerka rasmiga ah ee warbixinta iyo dhirirkeeda waa inaad ku dadaasho in qayb weliba oo ka mida warbixinta ay lahaato ciwaan guud iyo canaawiin kale oo ka faracma taas oo bixinaysa faham xeel dheer inay kuu diyaarsan yihiin nuqulada warbixintaada taasi oo hadhow kaa saacidi karta inaad taqriirka jamciso islamarkaana uu noqdo mid uu qofku fahmi karo macluumaadka ay diiradda saarayso warbixinta falanqaynta macluumaadkii aad heshay iyo inaad u samayso gunaanad gebagabada waa halka laga taxliiliyo macluumaadka aad soo heshay ama aad soo tarjumtay si ay taasi kuugu suuro gasho waa inaad si taxadar leh u akhrisaa wax kasta oo aad soo heshay kadibna isweydiisaa waxa ay yihiin macluumaadka aad soo heshay ahmiyadda iyo qiimaha ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay kuugu kaalmaynayaan macluumaadkaas soo gudbinta talooyinka talooyinku waa waxa aad aaminsan tahay inay xal u yihiin mushkiladda aad kaga hadlayso warbixinta ama kuwo aad isleedahay waa in la fuliyaa mustaqbalka si ay kuugu fududaato inaad qorto talooyinka waa inaad raacdaa hababkan dib u akhri waxa aad soo heshay iyo gebagabada aad qortay ka fakar waxa waajibka ku ah inuu sameeyo ama uu ka fogaado qofka ama jihada kaa codsaday inaad qorto warbixinta hubi in talooyinkaagu ay yihiin kuwo wax ku-ool ah oo ku salaysan gebagabada ku dadaal in talooyinkaagu ay noqdaan kuwo faahfaahsan oo akhristaha fursad u siinaysa inuu ogaado waxa laga doonayo diyaarinta iyo koobidda taqriirka iyo canaawinta uu ka kooban yahay warbixinnada qaar waxay u baahan yihiin in loo sameeyo qodobo koobid ah ama canaawinta waxa ay ka kooban tahay warbixinta inkastoo labadan qaybood ay yimaadaan bilowga warbixinta haddana ma awoodid inaad qorto ilaa aad ka dhammayso warbixinta islamarkaana aad diyaarisa habdhismeedkeeda iyo talooyinkeeda qorista liiska maraajicda waa liis ay ku jiraan dhammaan masaadirta iyo maraajicda aad u adeegsatay qoraalka warbixintaada dib u eegis iyo hubin kama dambays ah waa tallaabada ugu dambaysa ee loo qaado wax weliba oo la qoro waa lama huraan inaad muraajacayso wixii aad qortay ka hor inta aadan bixin nuskhada kama dambaysta ah si aad taasi u hirgelisana waa inaad ku dadaashaa tallaabooyinkan soo socda in taqriirku uu waafaqo dhammaan wixii lagaa dalbaday in dhammaan qaybaha aasaasiga ah ee taqriirka ay yihiin kuwo sugan oo si saxa u qoran in macluumaadka ku jira warbixinta ay yihiin kuwo saxan oo aan wax dulduleello ah lahayn in qadiyadda aasaasiga ah ee aad soo gudbinayso ay noqoto mid macno samaynayso macluumaadka aad soo gudbinaysana ay noqdaan kuwo taageeraya gunaanadka iyo talooyinka ku xusan dhammaadka warbixinta in dhammaan erayada calaamadaha iyo waxyaabaha la soo gaabiyey ay noqdaan kuwo ku cad oo lagu sharaxay warbixinta in dhammaan erayada u baahan tafaasiisha dheeraadka ah ay noqdaan kuwo lambaraysan oo ay qaybaha hoose ku qornaato sharaxaadda ku habboon in isku xirka guud ee taqriirku uu noqdo mid saxan oo ay ku jiraan nambaraynta ciwaanada muhiimka ah iyo ciwaan hoosaadyada in la akhrin karo luuqadda uu taqriirku ku qoran yahay naxwo ahaan iyo higaad ahaan intaba sidaas ayuu taqriirkaagu ku noqonayaa mid diyaarsan oo aad gudbin karto waxaadna mararka qaar u baahan tahay inaad meel dhigato horraan taqriir aad diyaarisay ka hor inta aadan ku qancin taqriirka kama dambaysta ah sidaan soo aragnay qoritaanka taqaariirta ma ahan howl adag oo mustaxiil ah waxayna la mid tahay howlaha akadeemika ee kaaga baahan qorsheyn iyo diyaargarow ka hor inta aadan bilaabin mar kasta oo aad adeegsato qorshe munaasab ahna waxa ay howsha qoritaanku noqonaysaa mid fudud
مرهون بالعلم فهيا نتعلم ونهوض الأمة مرهون بالعلم فهيا نتعلم بالعلم فهيا نتعلم
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا